s b s radio
runtii walaal murankan dee dhowr hore wa kuwii isku qabsaday dhowr block ama dhowr derbi oo kenya iyo soomaaliya ay isku haystaan dacwadeeduna hadda ay taalaba maxkamadda adduunka ugu sarreysa laakiin arrintan dambe ee hadda kenya ka xanaaqday ee odhanaysa soomaaliya waxay xaraashaysaa ceelashii ay ku jireen saliidda iyadoo markaa waddan lahaa inay tiraahdo ceelashii laisku haysay kenya waxay samaysay seflabot si ah bay u caytantay erayo xunxun oo fool xun oo diblomaasiyadda ka ka xaaraan ah bay ku isticmaashay marka runtii hadda kenya iyadoon waxba hubsan information hagaagsanna aan haysan ayay la laablakacday arrintan oo markaa arrimo deelqaaf ka badan yahay ku hadashay marka kenya waa ku degdegtay bay aaminsan tahay absolutely kenya waa ku degdegtay waxayna hadda sheegayaanba qiranayaanna informationka ay hayeen inaanu saxsanayn oo ah in soomaaliya ay xaraashtay ceelal saliid ah gaar ahaan kuwii laisku haystay laakiin runtu ay tahay inaanay soomaaliya waxba xaraashin kuwa laisku haystayna may xaraashin idinkuweedana may xaraashin iyadu gaarka uleedahay kenya waxay samaysay suuqa ayay usoo bandhigtay duruus la sameeyey iyo stary la sameeyey oo haddii soomaaliya ay iibiso saliideeda ciddii wax ka heli lahayd sida loo qaybsan lahaa kharashka ku bixi lahaa technolojiyadda loo baahan yahay intaasun baa london la geeyey bisha toddobadeedii iyo sideedeedii febraayadan aynu hadda ku jiro kenya markaa in ay ogeyd iyo in kale ma kala garan karno laakiin waxaan ognahay un kenya inay wax badan isku qastay laakiin laba arimoodun baa ugu muhiimsan ficilkii kenya ay qaaday ko waxa weeye in ay hadallo xunxun oo diblomaasiyadda ka xaaraan ah kana caagan ay ku hadashay iyadoo soomaaliya ku tilmaamnay dawlad aan qaangaar ahayn laba iyadoo isku khaladay wixii ka dhacay london oo tiri waxa la iibiyey ama la xaraashay ceelal oon arrintuna aanasa ahayn soomaaliya ay meesha duruus la sameeyey uun geysay marka labada meelooda kenya waxaad moodaa inay saliid waxa xunu ku dhacday
waa gartay soomaaliya sida ay uga jawaabtay hadalkan iyo safiirada ay u yeeratay kenya iyada see u aragtaa runtii meel horena waa ka sheegay waxa weeye kenya hadda dib ufaag kenya markii hore s step ama tallaabo aada u adag bay qaaday oo safiirka inay afar iyo labaatan saac iyo wax lamida kaga bax tiraahdo keedana soo celiso isla markaana ereyada ay qoreen ay aada u khaldanaayeen oo cay oo kale ay ku dhawaayeen hadda ereyada kenya waa la noqonaysaa oo dib bay u faagatay isla markaana waxay maanta kenya soo saartay war cadeyna oy leedahay maanaan saarin safiirka soomaaliya kaayagana in la saaro maan maan rabin laakiin waxa keliya aanu samaynay in uu soo galo si aanu wada tash u samayno hadda jareeradaha kenya waxay aada u caayayaan wasiiru khaarijiga kenya ay leeyihiin nin u qalma maaha siyaasadda si foolxun buu u maareeyey marka eedii hadda waxaa la saarayaa kenya kenya gudaheedana eedii waxaa la saarayaa wasiiru khaarijiga kenya oo leeyahay in waayo aragnimada maaha si xun buu u hadlay dalkii soomaaliya jaarka ahay ku gafay joornaalada kenya maanta saas qoraya waa gartay isla sidoo kale waxaa la leeyahay joornaaladu waxay qorayaan in dowladda kenya hadda ay shuruudaba ku xirtay soomaaliya oo ay ka mid tahay in soomaaliya ay ka tanaasusho badda laysku haysto in shirkadihii ay u sheegto in baddan kenya ay leedahay aysan soomaali lahayn ay soomaaliya lahayn iyo waddan saddexaad inuu dhexdhexaadiyo marka weli waxaan leedahay waxaasoo dhan dib u noqoshay ka samaynaysaa
horta dee hadaladii ay ku hadleen iyo safiirka ay u yeedheen labadaba way ka faagteen hadda oo dib noqosho official abay taa ka sameeyeen tan kale ee saddexdan qodobeed hadda sheegtay ee kenya siyaasiyiinteedu ay suuqa marinayaan waxa weeye waxaa af ingiriisada lagu yidhaahdo face saving maadaama ay ceebowday dowladii kenya maadaama ay meel ka dhacday dadkeediina aanay ku noqon karin ayna odhan karin waanu khaldanay waxay doonaysaa saddexda bilood ee soo socda ee hoos hoos loo hadlayo inay ku meermeeriso dadka kenya ay tiraahdo shuruudaanu ku xidhnay laakiin shuruudahani inaanay micno lahayn waxaad ku garanaysaa dacwadda soomaaliya kenya ka dhaxaysa midkoodna maanta gacanta kuma hayo waxay hor taallaa maxkamadda adduunka ugu sarreysa labaduba dacwadoodii waa xireeyeen waa la xidhay dacwadda marka dib looga fadhiisto go-aanka unbaa la sugayaa ilaa inta go-aanka la sugayo labadu waxay odhanayaan annagaale iyo annagaale maanta bayaanka cad ay dowladda soomaaliya soo saartay si cad bay ugu qeexday in aanay hal injina ha noqotee hal fuudna ha noqotee dul soomaaliya ay leedahay aanay ka tegayn kuwan kale ee laysku haystana ay weli soomaaliya u qabta inay iyadu leedahay ilaa inta go-aan laga gaariyo laakiin ay cadaysay soomaaliya wixii go-aan la gaadho ee maxkamadda adduun gaadho inay soomaaliya sharfayso marka kenya maadaama ay ceedowday waa inay hadda face safing wax la yidhaahdo bulshadeedii ay tusaa meelo ay kasoo warwareegtana si arrintan u baaba'do ayay raadin doontaa waa gartay khilaafkan badda dabcan cabaar buu soo socday kenya ciidamaha ka jooga soomaaliya khilaafyada noocan oo kalea iyo weli baddan laysku haysto xiriirka labada dal iyo ciidamada amison ee ka jooga soomaaliya sidee u saameynaysaa guud ahaan
horta ciidamada amison soomaaliya shido badan kuma hayso sababtoo ah kenya ciidamadeedu waxay ku joogaan amar ay amison ka mid yihiin haddii markaa kenya ay rabto inay ciidamadeeda kala baxdo dee amsom oo dhan ma saari karto waaxda iyo qeybta ay kenya ku leedahay unbay saareysaa taasna waxay noqonaysaa inay arji u qortaan amisom iyo a u-da oo yidhahdaan anagu haddaanu kenya nahay waa ka baxaynaa taasna intii ay ka baxaan kolaba dal kale ayaa ayaa ayaa dhinacooda gelaya marka wax weyn taasi ma aha kenyana cagajuglaynteedu runtii waxaan u malaynayaa iyagaa iska qaaday qoloftii oo qolofta iska riday kumana dhaqaaqaysaan u malaynayaa arrintaas amison ka baxeed dhanka laakiin soomaaliya dad badan baa hadda filayey soomaaliya intay carootay jawaabta waxay ku dari doontaa ciidamada kenya ha ka baxeen soomaaliya oo kale laakiin hadda ma dhicin dowladda soomaaliya go-aankaas waa ku saxsanayd baad leedahay
walaala soomaaliya ma doorkan aad baan ugu sad kordhiyey runtii si dowladnimo oo sharaf leh oo miisaaman ayay arrintan u maareeyeen labadii cishee hore ay istaraatiijiyada u dageeyeen sidii ay uga jawaabi lahaayeen waa ka gaabsadeen wariyayaasha waa ka gaabsadeen qol baa laysku xidhay sida la ii sheegay wax ka badan dhowr iyo toban saacadood oo dadka qaarkood aanay seexan lawaro iyo siyaasiyiin baa isugu tegay waxay soo saareen si warqad aada iyo aada u miisaaman ereyada ay ku isticmaaleenna ay ka muuqato diblomaasiyad guum ah oo soo gaamurtay marka doorkan wayna usadbadi waa loo sad kordhiyey runtiina waxaad moodaa farmaajo inuu ka helay sumcad wanaagsan dhowr jeer uu sii baxoodhayay jirtay sidii tii qalbida wax oo kale laakiin tan meel fiican ayay kaga soo hadheen isaga iyo wasiiradiisu hadda marka wixii ka dambeeya xiriirka labada dal marka la eego soomaaliya dowladdeeda maxaa la gudboon maxaa tallaabada tan xigta ay tahay
adiga waxaa la gudboon hadda in ay wixii maanta ka dambeeya ay muruq muujiso oy tusto dalalkan in ay tahay dal yar oo dagaal ka soo baxaya laakiin niyadeeda iyo wadnaheedu uu bir yahay aan la loodin karayn dabeecadihii soomaaliya lagu yaqaanay ee territorial integritygeeda ama dhulkeedana ay ay ilaashanayso wixii ciddii soomaaliya feber u samaynaysana inayno inay ku tidhaahdo waad mahadsan tihiin aada iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa gargaarkaad na siinaysaan laakiin innaba in aanay soomaaliya u diyaar ahayn qof yar iyo qof weyn in lagu xadgudbo muqadasnimada qarniga soomaaliya iyo dowladnimadeeda waa gartay tan u dambaysa hadda waxaad hadalkaaga ka dhawaajisay inay u badan tahay in arrinta la dejiyo dhanka kenya ay sheekadii bedelayaan laakiin hadday sheekadanu sii cakirinto labada dal waa laba daloo derisa lama kala maarmaan baa la dhahaa qaxooti soomaaliya oo badan baa kenya degan qaad badan baa taga dhibaatada ugu weyn labada dal kee gaari lahayd haddii diblomaasiyaddu ay sii xumaato
runtii inaga soomaali nin nin nin nin qoyani biyo iskama dhowro dee dhibaato ay nagu ugu weyn waxay noqonaysaa qaxootiga soomaaliya taasna jimcida qurumaha ka dhexaysa iyo u n c r ta hay-adda qaxootiga ayay u taalaa soomaaliyana rool bay ka ciyaareysaa hadday tidhaahdo dadkii maan saarayaana waxay noqonaysaa jimcida qurumaha ka dhexaysa iyo adduunku si habsami ah in dhulkii loo soo dejiyo maalgelin fiicanna la geliyo si dadkaa loo dejiyo marka anigu taa ka biqi maayo waxaaban isleeyahayba its about time wakti baynu gaadhnay hadda in ummadeenii dhulka lagu soo celiyo meelo badan oo nabadgelyo ah oo nabad ayaa jirta haddii adduunku diyaar u yahay maalgelin taasi waa ko ta labaad kenya qaad baa inooga yimaadaan oo dhowr boqol oo milyan bishii ay kaga baxdo ummadda soomaaliyeed haddii qaadku joogsado soomaaliya waxu noqon mayso kenya u noqon tan saddexaad waxa weeye kenya waxay hadda inoo tahay albaab maadaama soomaaliya xidhiirkeedii diyaaradihii wuxuu weli aanu dhismin taa qudheeda kenya ayaa ku faa-iido qabta oo wax hal bilyan oo dollar ku dhow oo n g o yada iyo hay-aduhu soomaaliya loogu soo talagalay waa kenya lagu camcamiyaa laguna baabi'iyaa haddii markaa kenya ay tidhaahdo soomaaliya waxba ku darsan mayno soomaaliya waxay xaq u leedahay inay ka dalbato jimcida qurmaan ka dhexaysa in bixiyaasha soomaaliya gargaaraya xaruntooda meelo kale loo bedelo sida jabuuti oo kale sida abudabi oo kale sida qatar oo kale taasna kenya aada bay ugu baaba-aysaa soomaalidu runtii wax badan oo kaga lumaya ma jiro isla markaana way la way la qabsan kartaa soomaalidu laakiin cidda kuma macnihii lacagtaa badan ee kenya dib ugu noqonaysa haddii ay kenya ka baxdo iyo sarifka soo mara iyo waxyaabo badan kenya ayaa maanta faa-iido ku qabta burburka soomaaliya iyo relationka siduu maanta u dhisan yahay
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.